tirintii cutubka tobnaad markaasaa rabbigu muuse la hadlay oo wuxuu ku yidhi laba turumbo oo lacag ah samayso oo waxaad iyaga ka samaysaa lacag la tumay oo waa inaad u isticmaashaa ururka markaad isugu yeedhayso iyo markay xorooyinkii guurayaan oo markii iyaga laga dhawaajiyo ururka oo dhammu waa inay kuugu soo shiraan iridda teellada shirka oo haddii mid keliya la afuufo markaas waxaa kuu soo shiraya amiirada ah u taliyayaasha kumanyaalka reer banu israa'iil oo markaad turumbada digtoonaanta afuuftaan xerooyinka xagga bari degganu waa inay guuraan oo haddana markaad turumbada digtoonaanta afuuftaan mar labaad xerooyinka xagga koonfuree degganu ha guureen oo waa inay afuufaan turumbo digtoonaaneed guuriddooda aawadeed laakiinse markii shirka laysu soo ururinayo waa inaad turumbada afuuftaan laakiinse tan digtoonaanta ha ka dhawaajinina oo wadaaddada ah wiilasha haaruun waa inay turumbooyinka afuufaan oo iyagu waa inay idiin ahaadaan qaynuun tan iyo qarniyadiinna oo dhan oo markaad waddankiinna dhexdiisa dagaal ugu baxaysaan cadowgiinna idin cadaadiya waa inaad digtoonaan kaga dhawaajisaan turumbooyinka oo markaasuu rabbiga ilaahiinna uhu idin xuskusan doonaa oo cadaawayaashiinna ayaa laydinka badbaadin doonaa oo weliba maalintii aad faraxdaan iyo markaad iidihiinna la amray dhowrtaan iyo markay bilaha idiin dhashaan waa inaad tirimbooyinka ku dul dhawaajisaan qurbaanadiinna la gubo iyo allabaryada qurbaanadiinna nabaadiinada ah oo iyana xusuus bay idinku noqon doonaan ilaahiinna hortiisa waayo aniga ayaa ah rabbiga ilaahiinna ah sannaddii labaad bisheedii labaad maalinteedii labaatanaad ayaa daruurtii laga qaaday taambuuggii maragga korkiisa oo markaasay reer banu israa'iil cadlada siinay uga guureen sida socdaalkoodii loo amray oo daruurtiina waxay degtay cadladii faaraan oo iyana markii hore waxay socdaalkoodii ku bilaabeen amarkii rabbigu u soo dhiibay muuse oo horta waxaa baxay calankii xeradii reer yahuuda siday ciidamadoodu ahaayeen oo ciidankiisiina waxaa u sarreeyey naxshoon ina caminaadaab oo qabiilka ree isekaar ciidankoodana waxaa u sarreeyey nataneel ina suucaar oo qabiilka ree subulan ciidankoodana waxaa u sarreeyey iliyaab ina xeeloon markaasaa taambuuggii la furay oo reer gershoon iyo reer maraari oo taambuugga qaadi jiray ayaa baxay oo haddana waxaa baxay calankii xeradii reer ruuben siday ciidamadoodu ahaayeen oo ciidankiisana waxaa u sarreeyey elisuur ina shadeyuur oo qabiilkii reer simcoon ciidankoodana waxaa u sarreeyey shalumi'eel ina suuriishaday oo qabiilkii reergaad ciidankoodana waxaa u sarreeyey eliyaasaaf ina dacu'eel oo haddana waxaa baxay reer qohaad oo teendhadii quduuska ahayd sida oo kuwii kalena taambuuggay dhiseen intay iyagu soo socdeen oo haddana waxaa baxay calankii xeradii ree efrayim siday ciidamadoodu ahaayeen oo ciidankiisana waxaa u sarreeyey elishamaac ina camihuud oo qabiilka ree manase ciidankoodana waxaa u sarreeyey gamali'eel ina fedahsuur oo qabiilkii reer benyaamiin ciidankoodana waxaa u sarreeyey abidaan ina gidcooni oo haddana calankii xeradii reedan oo ugu wada dembeeyey xerooyinka oo dhan ayaa baxay siday ciidamadoodu ahaayeen oo ciidankiisana waxaa u sarreeyey axyi casar ina camiishaday oo qabiilka reer aasheer ciidankoodana waxaa u sarreeyey fakcii eel ina cokraan oo qabiilkii reer naftaali ciidankoodana waxaa u sarreeya ahiiraac ina caynaan sidaasay reer banu israa'iil u socdaaleen siday ciidamadoodu ahaayeen oo hore bay u baxeen markaasaa muuse wuxuu ku yidhi xoobaab ina reecuu'eel oo reer midyaan ahaa oo muuse sodog u ahaa annagu waxaannu u socdaalaynaa meeshii rabbigu yidhi waan idin siinayaa haddaba noo soo raac oo annana wanaag waannu kuu samaynaynaa maxaa yeelay rabbigu wanaag ayuu ugu ballanqaaday reer bani israa'iil oo isna wuxuu isagii ku yidhi anigu tegi maayo laakiinse waxaan u kacayaa dalkaygii iyo dadkaygii oo isna wuxuu ku yidhi waan ku baryayaaye hanaga tegin waayo adigu waad garanaysaa sida roon ee aannu cadlada u degno oo waxaad noo ahaanaysaa indho oo kale oo weliba haddaadan raacdo wax kasta oo wanaagsan oo rabbigu noo sameeyo annana waannu kuu samaynaynaa oo iyaguna buurtii rabbiga ayay saddex maalmood socodkood ka sii socdaaleen sanduuqii axdiga rabbiguna iyaguu hor kacay intii saddex maalmood socodkood ah inuu iyaga u sii doondoono meel ay ku nastaan markay xerada ka baxeen ayaa daruurtii rabbigu maalinnimada oo dhan dul joogtay oo kolkii sanduuqii hore u baxay ayaa muuse yidhi rabbiyow sara joogso oo cadaawayaashaadu ha kala firdheen oo kuwa ku nacabna hortaada ha ka carareen oo markuu joogsadayna wuxuu yidhi rabbiyow ku soo noqo kumayaalka kun ee reer banu israa'iil